ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dagaalkii caad iyo howlgalladii ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ee sida indhala-aanta ah loo keenay gobolka mudug barnaamijkan waxaa igala qayb qaadanaya wariyaashiina maxamed daahir iyo maxamed cali iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobollada dhexe مصوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرينا أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين تائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرينا أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين tan iyo markii uu dagaalku iclaamiyey xasan sheekh xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dagaalkaa indhaha ku wada hayay ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intiisa badan duulaankan qar iska tuurka ahaa oo ay soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka oo galbinaya diyaaradaha maraykanka ayaa qabsaday qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe galguduud iyo mudug waxay wax walba isbedeleen markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee kiigalcad coosweyne budbud ceel la helay caad iyo kuwo kale oo badan kuwaasoo sababay inay dib ugu cararaan ciidamada dowladda federaalka meelihii ay kusoo duuleen waxaa ku la-day dagaalada boqolaalo ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ku go-ay saraakiil badan horodhaca kooban kadib waxaan gudageli doonnaa amuuraha ku saabsan falanqaynta isdaarkii labaad ee caad iyo dagaalada mudug waxaan ku horeynaynaa isdaarkii labaad ee caad wariye maxamed daahir iyo maxamed cali ayaa igala qayb qaadanaya haddaan ku horeeya maxamed cali ma daawatay isdaarkii labaad ee caad hadalka xasan sheekh iyo hadalka askariga maxbuuska ahaa isdul istaag kooban ku samee waad mahadsan tahay maxamed ciise saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal qayb ka ahaa weeraradii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug kuwaasoo lagu qaaday fariisimo saddex gaaraya oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaankaas qaybtan dambe ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayay xeradii saddexaad ee la xasimiyey iyo sidoo kale saanadii iyo hubkii ciidan ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen weerarkaas waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu soo bandhigay askari maxbuusa oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha xiisaha leh ee filimka lagu baahiyey waxaa kamid ahaa fariinta uu dirayo askarigaas maxbuuska ah ee ka tirsanaa ciidanka gorgor ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo diray fariin muhiim ah oo ku socota askarta dowladda federaalka iyo xasan sheekh taasoo runtii qabsatay baraha bulshada qaar ka mid a dadka wax ku faafiya baraha bulshada ayaa waxa ay soo jarjareen fariinta uu dirayo askariga maxbuuska ah taasoo ay qeybo kala duwan ka dhigeen mar waxa ay baahinayeen isagoo la hadlaya ciidamada dowladda federaalka ee ku siran dagaalka rajabeelka ah ee uu xasan sheekh ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay dagaalkaasi ku la-deen kumanaan askari oo ka tirsan dowladda federaalka qeyb kale waa askariga oo la hadlaya madaxweynaha dowladda federaalka marka haddii aan isdultaag kooban ku samey fariinta askarigaas run ahaantii waxa ay fariintu qabsatay baraha bulshada siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay dhinacyo kala duwan ayaana falanqeynayay fariinta askariga dhanka ciidamada dowladda federaalka kuwa uu wax un caqli ah ku dambeeyo waxa ay fariintani uga dhigneed mid ay aada ugu baahi qabeen oo ay sugayeen askarigu waxa uu dirayaa fariimo dhabka hadal ah oo run ahaantii ku saabsan dagaalka sida indhala-aanta ah askartan ka tirsan dowladda federaalka ee qaarkood ciidannimadu ku cusub yihiin lagu soo geliyey dagaalka maxbuuska ka mid a ciidamada gorgor ee la qabtay waxa uu ciidamadu u sheegayaa islamarkaana uu ku waaninayaa in aysan kusoo sirmin dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee uu hogaanka u yahay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka askarigu waxa uu ciidamada u sheegay in isaga ay ku cibro qaataan islamarkaana ay guryahooda iska joogaan oo aysan ku halaagsamin dagaalka natiijo la-aanta ah ee askarta lasoo geliyey sidoo kale waxa uu askariga maxbuuska ah la hadlay waalidiinta dhalay askarta weli u dagaalamaysa dowladda federaalka islamarkaana shidaalka looga dhigayo xamlada faashilka ah ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh islamarkaana uu qandaraaska kaga soo qaatay reer galbeedka xubno badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo waalidiinta qudhooda oo baraha lagu baahiyey filimka daawaday islamarkaana aragtiyo kasoo dhiibanayay waxa ay sheegayaan in ciidamadii ay burbureen xasan sheikh uu haadaan ka tuuray islamarkaana uu geeyey howd cidlo ah halkaasoo ay xasuuq daran ku wajaheen meydadkoodana si foolxun loogu soo gudbiyey eheladooda qaarkood waxa ay aada uga shallaynayeen ciidamadii halkaasi ku baaba-ay iyo macno darada ay ku dhinteen halka kuwo kale oo ka faa-iideysanaya hadalka askariga maxbuuska ahna ay sheegeen inay go-aan ku gaareen in ciidamada ay kala baxaan dowladda federaalka si aysan ugu baabi-in haadaanta uu ciidanku ku ridayo xasan sheekh haddii aan dhan kale ka fiirino fariinta askariga maxbuuska ah ee ka tirsan ciidanka gorgor ee ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab waxa uu si toos ah ula hadlayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh isagoo u sheegaya in askarta uu ka daayo hadallada beenta iyo marin habaabinta ah ee uu kusoo dagaalgelinayo islamarkaana uu ku hurinayo dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu askarigu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu ubadkiisu dibadda u dirsaday dhalinyaro soomaali ah oo ay waalidiin kala dhaleenna uu ku hurinayo dagaalka uu qandaraaska iyo sandaraerta kaga soo qaatay reer galbeedka isla qodobkan dadku aad ayay u falanqeeyeen aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibteen waxa ay ku raaceen hadalkiisa ah in xasan sheikh uu usoo dhigtay inuu baabi-iyo dhalinyarada tusaalayaasha ay usoo qaateenna waxaa ka mid ah in ciidanka oo badankood ahaa kuwo lasoo qasbay qaarkood siyaabo kala duwan ciidanka loogu soo daray oo markii horeba been loo sheegay oo inay waxbarasho dalka dibaddiisa u aadayaan ama wadamo kale ay askar ka noqonayaan lagu soo xerogeliyey kadibna sidaasi uu dagaalkan muddada qaatay xasan sheikh ugu soo geliyey ciidanka xitaa siyaasiyiin iyo xubno kale oo horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaa askariga la qabay fariinta uu u diray madaxweynaha dowladda federaalka qaarkood oo wax ku dhisanaya khasaaraha iyo baaba-a ciidamada dowladda federaalka ku gaaray gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in waxa dhacay ay musiibo tahay ciidankii ay baaba-een oo wax aan micno lahayn ay ka hareen waxa soo socdana ay tahay musiibo ku habsata dowladda federaalka xaqiiqadeedana ay ka wada dharagsan yihiin balse ay iska indha tirayaan fariinta uu askarigan u diray madaxweynaha dowladda federaalka ma ahan tii ugu horreysay uu askari maxbuus ah u diro xasan sheikh waxaan la soconnaa in dagaalkii masagawaay mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay uu isna fariin nuucan oo kale ah u diray xasan sheekh maxamuud isagoo u sheegay in ciidanka uu ka daayo beenta uu kusoo dagaalgelinayo wixii uu indhihiisa ku arkayna ay ahaayeen wax ka duwan wixii lagu soo dagaalgeliyey ee uu ugu khudbeeyey xasan sheekh dagaalkii coos weyne mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay isna waxa uu diray fariin qeyb ka mid a uu kula hadlay madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku wargeliyey in marin habaabinta laga dhaafo ciidanka dowladda oo qarin weysay fadeexaddii halkaasi ka dhacdayna u sheegay in haddii ay wax u tarayso ay kasoo furato gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku sugan xeradii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka isku soo wada duub oo muuqaalkii ugu dambeeyey ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa ahaa mid hadalhayn badan dheliyey oo run ahaantii dhabarjab ku ah dowladda federaalka muuqaalka ayaana si wanaagsan ugu faafay baraha bulshada iyadoona ay daawadeen dad aad u badan fariimaha uu dirayo ayayna dadku sheegayaan inay yihiin kuwo quus ku ah dowladda federaalka maadaama ay indhaheeda ku arkayso xaqiiqada qaraar iyo fashilka uu kusoo dhammaanayo dagaalka aan natiijada lahayn ee ay kula jiraan ku dhaqanka shareecada islaamka maxamed daahir dhankaaga filimkan waxaa ka muuqda askar ka firxanaysa goobaha dagaalka maxaa sababa in askarta dowladda federaalka mar walba sidan loo baacsado waad mahadsantahay maxamed ciise een ciidamada dowladda sidaad og tahay waa askar qaybo kala duwan isugu jira oo aanan lahayn mabda ay u dagaalamaan oo ay u dhintaan waa askar badankooda ka yimid mooryaantii dagaal oogayaasha ee dhibaatada ba'an ku hayay ummadda soomaaliyeed waa askar sharaftooda iyo diintaba siistay qaad iyo sigaar iyo shilimaad yar maadaama asalkooda uu ahaa dad diinta ku dhashay haddana waxa ay raaceen waddadii shaydaanka ee uu kula walaaleeyey maraykanka iyo xulfadiisa maxamedow waa ciidamo lagu soo dagaalgeliyo maraykanka ayaa idinla jira idin ilaalinaya oo al-shabaab ma soo dhowaan karaan saldhigyadiina oo dushooda ayaana dul taagan yahay diyaaradaha duulila-aanta maraykanka isugu jira kuwa gantaalaha qaada iyo kuwa kaamirooyinka casriga ah ay ku xiran yihiin ee basaaska ah ayaa idiin ilaalinaya marka ciidamo caqiidadaasi aaminsan weeye iyagoo og haddii ay ku dhintaan waddada ay hayaan inay khasaare adduun iyo mid aakhiraba ku sugan yihiin iyagoo og inay maraykanka isku haleeyeen oo ay allah isan raaligelin iyagoo ka warhaya oo garwaaqsan inay ka dhexbaxeen bulshadii maadaama ay hantidii bani'aadamka iyo naftoodaba ay ka nabadgeli weyday iyagoo dareensan asxaab badan oo ku saf ahaa inay ku baxeen gacanta al-shabaab weliba ay ka soo muuqdeen kaamirada al-kataa'ib iyagoo qaab xun u dhintay oo ay ka dulshanqartay rasaasta mujaahidiinta taasina waxa ay durbadiiba sababaysaa inay cagta furaan oo ay u cararaan sidii arig weer galay waa ciidan maalin kasta furuumaha kala kulmaya jab waa ciidan goob weliba oo la isku fara saaro uga soo cararaya abaanduulayaashoodii geesyada ay u arkayeen waa askar marka ay furuumaha ku sugan yihiin iyagoo fiigsan geerida lasoo hor istaajiyey oo mid kasta cabsi ayaa lagu saliday waa uu qoobgariirayaa waa ciidan hawadooda ay hogaamiso oo aan ku shaqayn kala dambayn iyo ismaqal halka ciidanka ka soo horjeeda ay yihiin ciidan geeri ku ballamay oo jidka allah ku dagaalamaya madaxdooda addeeca oo maqla iyagoo taasi u arka mid ku hogaaminaysa inay guulaystaan waa askar aragti gaaban oo aan meel fog wax ka fiirin mana u kala cadda ujeeddada iyo hadafka ay leeyihiin waxa ay wataan ciidanka dowladda oo ay u dagaalamayaan dastuur ay rabaan inay dadka ku tulaan oo ciddii ka soo horjeesatana lagu shabadeeyo inay argagixsan yihiin iyagoo kadib banaysanaya dhiigga sharafta iyo maalka muslimiinta ku nool meelaha ay qabsadaan dhanka kale ciidankaasi waxa ay wajahayaan oo ka soo horjeeda ciidan aragtidiisu ay fog tahay oo khiirada waxba ku qiimayn waxay aaminsan yihiin in muslimiintu ay guulaysanayaan markay allah runta u sheegaan waxa ay aaminsan yihiin in adduun uusan sidaan iska ahaan doonin oo kitaabka allah uu saamaynayo loogana talin doono adduunkoo idil waa dhallinyaro loo akhriyey siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo hayaankii dheeraa ee guul iyo jab lahaa loona soo maray inay sara marto diinta islaamka maxamed ciise oo ciidanka dowladda federaalka waa askar dabada laga riixayo oo laga rabo guul deg deg ah oo aan la sawiran waxa dhici karaya marka ciidamada la geeyo dhul aysan aqoonin kuna sabri karin wax tacaamul ah iyo isfahanna uusan kala dhexin bulshada ay dul degeen gees kale waxaa kasoo jeeda ciidan ka tirsan xarakatu shabaal mujaahidiin muddo bay deganaayeen oo ay la noolaayeen dadka waxa ay barteen dabeecadaha dadka dhulka iyo cimiladooda waa dad ay ka go'an tahay inay gaajo dhaxan iyo wax kasta oo duruufta ah ay ku dhabar adeegaan sababo kale oo ciidamada dowladda federaalka ay kaga firxanayaan furumaha dagaalka waa inaysan wax kalsooni ah isku qabin dhammaantooda qabaa'ilo kala duwan bay kasoo jeedaan four bonty five wax la yidhaah ayay ku dhisan yihiin mid weliba marka dagaalku uu dhaco waxa ugu horeeya ee hamigiis ku soo dhacay waxa ay tahay inaanan meesha looga tegin cagta ayuu furayaa geeska kale waa ciidan gadoodsan oo mushaar ku shaqeeya haddii mushaarka ay waayaanna furmaha waa ay ka baxayaan hadda sida taaganba oo maalmaha soo aadan waxaa la rajeynayaa in gobolada galgaduud iyo mudug isbedelo waaweyn ay ka dhacaan oo meelo badan ay ka baxaan maxamedow ciidamadii ugu dambeeyey ee ka firxday caad kuwo badan waa la xirxiray kuwo badanna waa ay dhuumaalaysanayaan ciidanka la xiray saraakiishooda iyaga ayaa furmaha ka soo saaray qaarkood lama qaban sidoo kale ciidamada in la xirxiray ujeedka loo xiray waxay tahay in lagu cabsigeliyo ciidamada dowladda federaalka ee furumaha ku sugan oo loo sawiro haddii iyaguna ay kasoo baxaan furumaha dagaalka oo ay al-shabaab kasoo cararaan in iyaguna wadadan oo kale ay marayaan oo la xirayo oo xabsi loo taxaabayo laakiin xaqiiqda taa waa ay ka duwan taha oo ciidanka furumaha laguma hayin karo rasaasta mujaahadiinta ka imaanaysa ayaa sababaysa inay farxadaan maalin kasta waxaad arkaysaa askari bursanaya oo cirsanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aad u badan ood kaamirada alkataa'ib ay soo qabanayso ogow talada ku darsa maxamedow filmaanta waa ay daawadaan ciidamada waxyaabaha ugu badan ay saameynaya taa ayaa ka mid ah inay cararaan oo waxay arkayaan ciidanka jabaya oo dowladda federaalka kuwoodii gorgor lagu tilmaamayay inay ciidan khibrad leeyihiin oo dowladda federaalka ciidankooda ay u sareeyaan dhanka tababarka turkidu ay tababareen iyagii ayaa saas u jabaya oo loo ciirsanaya marka kuwa kale ay ku tusaal qaadanayaan taa ayaana keenaysa inay furumaha ka cararaan maxamedow marka si loo fiiriyo qadyadan taagan ee soo korortay ee furumaha ciidanka ka cararaya ee sawirada alkataa'ib muuqaalada la baahinayo marka si loo eego waxa ay shabahdaa afghanistan afghanistan maraykanka marka uu ka baxayay ka hor sanad ka hor duulaan buu qaaday oo in ka badan boqol iyo konton kun oo askari oo military boolis sirdoon leh ayaa la soo ururiyey la qalabeeyey mushaar la siiyey ballanqaadyo kala duwan loo sameeyey waxa ay ku duuleen wilaayaadka islaamiga ah ee afghanistan ujeedku waxa uu ahaa in haddii ay guulaystaan maraykanku uu afghanistan ku wareejiyey dowladdii ka dhisneed sidaasina looga takhaluso taalibaan haddii ay fashilmaanna ay ku guuldareystaan maraykanku uu gacanta taago waana ay dhacday oo ciidankii hal sano kadib waxa uu bilaabay inuu kaabuul kusoo laabto oo uu soo cararo oo uu jabo oo ay furumaha baneeyaan oo isdhiibaan kaabuul markii la isugu yimaadana maraykanku waa uu ka baxay oo afghanistan oo uu isaga cararay taalibaanna faraha ayuu ka qaaday tiyo kale ayaa hadda soomaaliya kasoo ifbaxaysa oo siyaasiyiin badan hore ay kaga digayeen hadda furumaha waa lagu duulay xooggii dhan waa la isugu geeyey ciidamadii la tababaray oo meel kasta laga keenay kuwii turkiyada kuwii imaaraadka tababaray kuwii uganda ay tababartay kuwii etoobiya ay soo tababartay kuwii eritrea lagu soo tababaray waxaasoo idil waa ay jabeen waa ay geeriyoodeen waa ay kala carareen marka afghanistan soomaaliya baa xigta baa la leeyahay marka loo eego sida ay wax u socdaan iyo xaaladda taagan iyo ciidamada furmaha ka baxaya maxamed ciise intaan waxaan ku darayaa maxamed daahir dagaalkan wuxuu la mid ahaa ama uu ka darnaa dagaalkii cusweyne sababtoo ah waxaan gobjoog ka ahaa halkii uu ka dhacay dagaalkii cusweyne runtii waxay iska shaabahaan baaxadda xerooyinka oo coos weyne waxaa ku tiilay saddex xero oo waaweyn halka dagaalka caad la xasmiyey shan xero oo waaweyn markaan tegay goobta lagu dagaalamay oo lagu laayay ciidamada dowladda federaalka oo halka aan kasoo diyaariyey warbixino maqal iyo muuqaal ah waxaa xerada daadsanaa askar fara badan midda kale een askarta dowladda federaalk ayaa markii hore lagu soo dagaalgeliyey diyaaradaha maraykanka ayaa idinla jira oo waxaa ka dhaadhacsanaa in ciidamada al-shabaab soo weerartay karin diyaaradaha awgood laakiin filinwaa ayay ku noqotay ciidamada dowladda federaalka in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan hakin weeraradooda diyaaradaha ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وغدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين waxaan ku guda jirnaa falanqeynta ee ku aadan dagaalada gobolada dhexe gaar ahaan mudug nabadoon samater waxaad ka tirsan tahay nabadoonada gobolka mudug waxaad ka warbixisaa dagaaladii waaweynaa ee ka dhacay mudug bal maxaad xog ka haysaan dagaaladaasi iyo khasaaraha ku gaaray ciidamada dowladda federaalka bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri duniha wadiin sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin wabacd haddii aan ka warbixiyo dagaaladii ka dhacay mudug maadaama anugu hadda xagga mudug aan maaragtay aada uga warqabo xaaladooda iyo sida ay tahay mudug dagaalo fara badan baa ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey oo ka dhacay waaqacadii ugu dambeysana waxay ka dhacday meeshii layaha shabeelow waxaa ka horreeyey caad bishan rajab ee ka dhacda dagaal oo ka dhacay maalin arbaca ah meeshaas waxaa ku dhintay dad ka badan laba boqol ayaa uga dhimatay dagaalkana iyaga ayaa soo qaaday oo waxay yidhaahdeen waxaan cirib tiraynaa oo hadda aan ku daba jirnaa shabaab firdhadkoodii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ma dhihin iyagaa laakiin ismoodsiiyey barnaamijkaas iyagaa doonayey maaragta inay ku afgoboodsadaan iyagaa doonayay inay ummadda ku qalqaliyaan meesha labada boqol iyo xoogaaga ku dhimatay hubka laga helana kullit waa lasoo bandhigay oo waxaa soo bandhigay alkataa'ib ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo maadaama ay maaragta ummadda la wadaagayaan oo ummadda tusayaan oo indhow yihiin si u arkaan ummaddu waxaa jira iyo waxa loo sheegaya farqiga u dhexey dagaalka kaleeto wuxuu ahaa wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo qaraweyn oo camaare iyo caad u dhexaysa ayuu dagaalka kale ka dhacay waa meesha uu ku dhintay taliyihii ciidamada suulnuug meesha uu ku dhintay halka ayuu ka dhacay shan nin ayay meesha uga tageen shantiina qalfooftoodiiba ilaa hadda meesha taal dagaalka afaraad wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo meel la yidhahdo hareeri farax ayuu ka dhacay halka markii uu ka dhacana waxay uga tageen soddon iyo afar ayay uga tageen meyda konton iyo kowna dhimashada ayaa ahayd intii kaleda way qaateen halkiibuu yaalla isagoo qalfoofa dagaalka kaleeto oo shanaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo waxaa la yidhaahdaa yacgoos gaariga towga ah meesha looga gubay weeye toddoba ayaa halkaa looga dilay laba iyo tobanna waa looga dhaco way ka carareen gaarigaa towgana meesha looga gubay dagaalka lixaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo gaadaay gaadaay dagaalka ka dhacay waa tii looga dilay sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddobada markii laga dilay si u carareen way soo laaba diideen dhaawacuna inta wuu ka badnaa bacdayna dagaalka sideedaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo sirgo sirgo markii uu ka dhacay waxaa looga dilay saddex ninaa looga dilay toddobana waa looga dhaawacay nimankaasu mushrikiin iyo murtadiin isku jiray ahaayeen ciidan huwan ah ciidanka huwantaa way jabeen marka ay jabeenna ilaahay fadligii xaaladdu halkaa marka ay marayso meesha la yidhahdo shabeelow oo lagu galay lagu baabi'iyey orodka ay ka ordeen wisil ayagoo kala dhintay oo diriray oo dagaalay oo midba meel aaday ayay ka tageen oo iscaayaya nimanka la yidhaahdo bangaraaf waxay aadeen gaalkacyo sida warkeeda aan ku helayno gaalkacyay aadeen iyo kuwo kaloo raacay iyagoo diriray oo waxba ayna iskugu dhaqnayn kuwa horeeto caad ka jabay caad marka ay ka jabeen duurkay ku yaaceen duurka markay ku yaaceen meel leera ceelhuuray tageen waddada waxay mareen burug iyo u dhaxaysa ceel cabdi ayay mareen kuwo kaleetona waxay mareen waddada la yidhaahdo iyadana waxaa la yidhaahdaa jiracle jidka jiracle mareen waxay tageen qosoltire kuwaasuna ceelhuur bay tageen ceelhuur kuwa tegeen laba kala noqdeen qoli gabdhaaley la laabteen oo waxay aadeen meesha la yidhaha goryaale iyo waxay aadeen iyo meesha la yidhaha waable kuwa kaleetona waxay aadeen iyaguna ceelhuuray tageen iyagoo dhaawac iyo meydba wata dhaawac iyo meydkii dhinac xardheeray la aadeen kuwa kaleeto waxay iskugu tageen qosoltire qosoltire markay iskugu tageenna kuwaas halkaasay ka baxeen kuwa kaleeto si u joogeen habqankooda loo ururinayo kole meesha ugu yimaadeen koob iyo labaatanaad ninka haysta cabdi salaad ayaa wuxuu ugu yimid goryaale way ka diideen laaban mayna yareen meydka andooni way ka diideen macnaawiyaadkiyaa ka dhintay macnahood marka dhintay ilaahay jebiyey subxaana watacaala mujaahidiintana ilaahay garabkooda galo ilaahay guul siiyey markaa ka bacdina way diideen marka ay diideenna meeshuu u fariistay wuu ururiyey saddex maalmood buu ururinayey saddex maalmood markuu ururinayey wuxuu ururiyaaba baawur leylooyena ayay kireysteen waa dhaceen xamar u ka haysteen baawurtaas xamar baa qaar la geeyey kuwa badday mareen badda wixii maray iyo wixii biriga maraba waxaa la geeyey xamar xamar markay tageenna saraakiishii kuwii maaragtay ciidanka hogaaminayey oo noolaa iyo kuwii kaleeto oo saraakiil hoosaadkii kulligood waa la xiray maxkamadan lasoo saarayaa baa le midda kale kuwii kaleetona waxay mareen wisilay tageen wisil waa lagu xirxiray qaar dhexday ka baxeen waxay tageen dhuusamareeb iyo cadaado waa lagu xiray labadaba sida aanu la soconno intii ugu dambeysana hadda meelaha ay ku sugan yihiin liqliqad weeyaan oo dadkii waxuu ku aftaxolaysanayaan shalay guryaha ay ka bixinayeen oo lahayeen guryaha nooga baxa annagaa degeyna guryaha saraha ah roobkii markuu da-ayey oo ilmihii ilmahooda bannaanka u bixiyeen dadkiiba maanta waxuu ku aftaxolaysanayaan walaalihiinaan nahay magaaladan wada difaacanaynaa magaaladan wada leennahay inaan nala difaacdeen magaalada oon joogno difaacnaan rabnaa ayay maantadan ku aftaxolaysanayaan dadki dadkuna aamus ayay jawaab uga dhigeen sida aan la soconno marka waxaan leennahay xasanow waad soo hungowday waxaadna aragtay warbixinta uu sii daayey wiilka maxbuuska ee lahayee caad lagu qabtay magacaygu waa axmed cabdiqaadir maxamed ka tirsanaay guutada koowaad ee gorgor gaar ahaan ururkeeda afaraad taliyaha guutadeeda uu yahay saacid shareere taliyaha ururkeyguna wuxuu ahaa cabdisalaan jaamac maanduulka ururka waa xasan daahir tali hurankeygu waa ayaanle tali kooxeyguna waa macalin cusmaan tali unugeyguna waa haaruun haaruun macalin ciidamnimada waxaan ka soo bilaabay waxaana kasoo qortay magaalada muqdisho gaar ahaan xerada turksom la yiraahdo waxaa isoo tababaray macalimiin turkiyo ajanabiya waxay soo siiyeen tababar oo saddex bilooda taariikhdu markay ahayd koo iyo labaatanka bishii labiyo tobnaad laba kun labayo labaatan waxaa laigu soo qabtay dagaalkii arbacadii ka dhacay deegaanka caad ay ku soo qaadeen xarakadu kaas oo laygu soo qabtay ciidamadii aan ka tirsanaana qeybna lagu laayay qeyb ani aan ka tirsano ani aan kamid ahana maxaabiis ay yihiin inta kalena ay fakadeen gaadiidka intiisa badan gacantaa lagu dhigay qeybna waa la gubay sidoo kale waxaad u jeedaan oo indhihiina marag maraati aysan been aysan maraati aadna qof inaga baahneen waxaa halkan ka muuqdaa waa hubkii iyo saanadii waxii la waday waa kuwaana waa u jeediin aniguna hadda maanta waxaan ku jiraa gacanta xarakatu shabaab mujaahidiin halkaasaan ku suganahay saaxiibadey markaan u digo aan la hadlo waxaan leeyahay saaxiibayaal horta mar saaxiib waayaan laakiin maanta saaxiibo maahan waxaan idin leeyahay nimayo maalin walba nin annaga asaa geena oo nagu faca inuuna soo wado duurna keeno kadibna markaan ku dhaawacno oo naaga cararo mana anfacdo nin walba hooyaa dhashay nin walba aabbaa dhalay waa la soo koriyey aniga camalaan iska soo qaadaa sida aniga ii soo koriyo kale idin soo wada koriyey saaxiibayaal waxaan idin leeyahay iskaga baxa waxa aad ku jirtaan idima anfacaydo wax idin anfaca maaha dagaal haddaa rabtaan oo dagaal dadaa la gashaan aa rabtaan xabashiya halkaan dhooban oo dhulkanagii iyo badahanagii nagu haysta la dagaalama ayadaa dagaal idinkaga baahane intaas diideen wax kaloo hadda idiin sheega male biri taan kusoo dhaco kalaa kusoo dhaceydeen sida aniga layga cararaa adi biri lagaaga cararaa cidi ku qaadime iskaga soo taga marka idinkan intaasaan idin sheega runtuna waa midda uu sheegayo beentuna waa midda aad sheegaysid waxaan aragnay kulanajiis oo ka mid baarlamaankaaga ka mid ah waxa uu sheegayaana run weeye waxa aad sheegaysaana been weeye marka waxaad moodaa shabaab inay sidii hore ka xoogaysanayaan inay hub fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnayo oo burburayo laba guutoo gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutada kale waa burburtay labada nin oo kugu haysataah waa laba nin oo maamulkaa ka tirnay midna askari yahay midna nin mas-uula uu yahay oo mas-uuliyada sheeganaya oo baarlamaan sheeganay mar hadalkaaga u fiirso oo kee run ah runta waxay soomaalida ugu mahmaada waxaa beenta lagu raadiyaa run luka go-an runta beenta midda ugu dheeraysa run luka go-an baa lagu raadiya ayay soomaalida ugu mahmaada adiga ra'yi kaa ah iyo dadnimo taa ah iyo deeq kaa ana weerarkan kuma wadid waxaad ku wadona waa ogsoonna waanu ogsoonna waxaad ku wadid maraykankana maanta waxaa gacan u ah iyo garab iyo gaashaan iyo sokeeye xasan sheikh iyo nimanka baarlamaankiisa ku jira iyo dowladdiisoo dhan ayaa garab iyo gaashaan u ah waxay wax ku fulinayaan awooddu ku fulinayaanna waa gacmahooda ayay shisheeyuhu nugu dilayaan mana dareemi karaan ninbaa marka wuxuu yidhi ma macaansan karo ruux maskax yar miid ab waan shubanya ma muraayad baan ku hordhigaa kii masale gaaban xasan waa masale gaab waa nin maangaab ah caqli gaab ah waa nin jinni soo rartay jinni buu u raran yahay ciddii u raran yahay ma garanayo waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee idhegayso doona waxaan leeyahay inay ummadda soomaaliyeed xasan ka haraan xasan meesha uu ku wadaahi waa dab weeyaan dab haadaan ku shidan buu ku wadaa haadaantaasuna jahanabay u dalooshaa dadka waxaan leeyahay xasan ka jooga wiilashiinana ka ceshada waxaan kaleeto aan baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka iyo culummada banaadir iyo gobollada dhexe dadka caqliga u saaxiibka ah war horaanu maaragtay annagu ninkan iskaga celinayay asagoo kale waa hogaamiye kooxeed casriya sagaalkii hogaamiye kooxeed baan dhulka dhignay dhammankoodaan dhulka seexinay burundi iyo yugandhays ayaan walaalayaal waddanka waxaan ku qasabnay inay xaryo ku aruuraan ayaan ku qasabnay haddana ay bixi rabaan oo la leeyahay afar kun baa baxaysa bisha kale kowdeeda bishaana saddex kun baa baxday ayagoo duburjeediisay cararayaan nin baana ka gebiyo wuxuu yidhi markuu ka hadlayey ayuu wuxuu yidhi kursiisa keeb baa la tegey kirishtankuu keenay kufrigii wuxuu kaydsadaa koobka loo daray koobley kariin doortay baa koodka wada qaaday kurkaa laga jaro waa kuwa kaadka wada yaalla kariinkuu karaamee kuwaa kirishtan kaa laayey ugandhana ha kurkursadeen saa dambaan kedine kay awowgii koofiga horena kibirkan u eeday kibiruu ba waa wixii ibliiska horaha u rogay burundiba waxaa loo kambala koolkii uu galay haddii uu sokoon kaba imaan lama kurbeeyeene kiiskau galaa loo qabtiye eedduu kaydsadaye sida karargu'baa loogu shuba kul rasaaseede maar baa keliyaha lagala dhacay ayaduu keensadaye ugandhana ha kuurkuursadeen saa dambaan kedin kufrigii xarbiya waa naqaankaarta loo dilaye kismaayona kabtay saarantoo waa la kululayn kinyana kor baan uga iman sida kuruuskii kambalana kadeed baan ku ridi kaydka gaalada kululaatay xaajadu ninkii kirishtanaa mooge kufrigii islaam soo damcaa koo dardaran wey wuxuu yidhi marka kinyay kablayntii la-eed kaara guradkii kufaarowga kooraysanya kooyal daba taagan kirishtaanka koofida birtaayo koorka loo geliyey kariinkaa inoo qoro kufriga kaydka aga yaalla kumnaan kufaarow kinsiyo kinya laga keenay kadadii kolkii lagu riday keebka lagu boobay kayntay ku yaaceen sida ari kaliil jooga korka laga ugaarsaday kolkii kaarta loo degay koodkaa la wada qaadayo waa la wada koobay kibir jebi waa kii ku dhacay iyada koorta leh kirishtaan kariinku ka yarka casir ma'kuul marka waxaan leenahay dadkan soomaaliyeed war miyaydnan arkin xaryaha lagu ooday burundi iyo ugandhays miyaydnan arkin sida la yeelay miyaydnan arkin inta lasoo bandhigay oo xaryo la xasmiyey war wiilashiinnu ma burundi iyo ugandhays iyo baalkii dhihi jiri kenya iyo etoobiya ka adadag yihiin war wiilasheenna ceshada oo dadkiina la hadla oo danyuuseen ha noqoninoo gabdhihiinna ceshada oo ha noqonina baalkii waalid caasi ah oo ilmihiinna shareecada ilaahay maarata ku dabaqa shareecada ilaahay u sheega shareecada ilahay saan kuma ogola ilmaha dhah hadda ka horna nimanka meeshan macwisleyda iyo waxaa la yidhahda markii la qooshaye la qoolayey oo dadka maarata majaniiqa lagu xiraya naarta geynaya ku ridaya ayaan ka hadlo waxaan idhi hallay gabay habeen iyo dharaan inaan ku haasaawo heellada inaan tiriyo oon hubanti faalloodo oo haaweyda gaalada horka aan hadalla gaarsiiyo hawe male haraadiga kufriga kii ka hari waaye hawe male habeen dumay ninkii maalinta u haysta hawe male ninkii diinta horay oo kufriga habtay sida xasan oo kale kufrigiina wuu qaatay shareecada ilaahayna wuu hororay haa xasan iyo dowladdiisa iyo waxa la midka ah habarwacadka gaalada kufriga horarka soo duulay horimaa hurdadii diiday oo xarig ku heetaysan horimaa hubkii laga dhigo howlgalladii diiday horimaa hagaagsaday sida haranka igaay qolaaba iska tagtaba halyeeyada islaamku kufrigu waa hinqanayaaye hadafkeennu waa inaan kufriga hor cajiirsiino humuumteennu waa inaan hadigii nebiga haynaaye hagaageennu waa inaan diinta horan horumar gaarsiino ee halyeeyada hadeer kaca kufriga holiba maayaane hadigii rasuulkay hayaan taa anaa hubay hambalyaan u diraya ragga heere gaalada ee wuxuu yidhi hadafxumaha gaalada horkee ee hunguri qaaday haddii uu hiiliyo hiiliyo hadafka uu seego haddii gaal hawaasena ka yimid uu hiiliya gacal siiyo hadigii rasuulkana hadduu hiifo oo hororo haddii gaalkii huurada lahaa uu haybsho gurigiisii hooyeelo gaba iyo haddii heelo lagu qaado hadaf xume xageebaad ku waray adaa hooyadaa dilay soomaaliya waxaan leeyahay wiilkii doonaya inuu diriro xabad ridi yaqaano ragahow yaa waxaa laga rabaa soomaaliya baddeediiyo horor lagu yahay birigeediibaa hore loo haystay etoobiya ood walaal ka dhigateenoo xasan yiri waa walaalaheen sagaashankii wixii ka horreeyana waa la tirtiray haddeer wixii soo jiray nimankii soo halgamay oo halgamayaashii axmed gurey inkalsayd maxaa cabdulla xasan sheekh xasan barsane kulligood wixii soo jihaadoo dhan bucran baacuuran weeyaan war ma ka yeelaynaa inay warkaasu run yahay xasan ma u rumaynayna u rumayn mayno ilaahay subxaanau watacaalana beenu u sheega dadkana beenu u sheega naftiisana beenu u sheega waa tahay maadaamaad ka mid tahay nabadoonada gobolka mudug qabaa'ilka ku dhaqan mudug ugu dambeyn maxaad u jeedin lahayd maxaad u sheegi lahayd maxaad halkan uga dhaafi lahayd oo fariina waxaan uga dhaafayaa halkan qabaa'elaad badan oo simirrexda ayaa jira qabaa'elaadkaas simirrexda waad u jeedaan waa duburjeedis nimankii murtadiinta ah yimid iyo gaaladii dusha ka taageeraysay daroonista way indhabeeshay yaa helikobtaradiina way dhaqaaqi waayoon dhaqaaqwaa ku dhacay waxaan idin leeyahay nimanyow niman dhaandabagaalle arkaatiin dhaandabagaalle marka jiilaalka darani jiro dhaandabagaalle waxa la yidhahdo dadku biyo u maleeyaan ilmuhu ku sirmaan baa jira sidii ilmihii aad u siranteen dadaan garanayo iyo dadaanan garanayma waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena subxaana wa tacaala oo ilaahay u soo laabta waxaan leeyahay isu soo dhiiba shareecada cid kale isku dhiibinina shareecada isu soo dhiiba kitaabka ilaahay u soo laabta badbaadadiinna asagay ku jirtaa noloshiinna adduun iyo aakhiro asagay ku jirtaa waa nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ah nabadoonada jooga gobolada dhexe nabadoonadii iyo culummadii way la hadleen iyo kuwii dowladda federaalka ciidankoodii laga qabtay dhammaan way la hadleen ciidamada dowladda federaalk ee hadda baaqiga ku ah iyo furmaha ka cararaya markii ka oday ahaan adiga maxaad hadalkaa ugu dambeeyo aad u dardaarmi lahayd aad u jeedin lahayd ciidankaas mar walba furmaha ku la-anaya ee ka garab dagaalamayo maraykanka iyo etoobiya
awalan waxaan leeyahay waxaa weeye waxaan u dardaarmaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo joogaan gaar ahaan hadda gobolada dhexe oon ku noolahoon joogo waxaan leeyahay warnimo yahow ilaahay khaaliqahay u toobadkeena waxa aad ku jirtiin ka baxa waxaa nin ku maahmaahay soomaaliya hadda kahor wuxuu yidhi war nin alla la dagaalamo tafagaabana xaggee buu gaarahaya war waxaad yeelayseen ilaahay nin la dagaalama meel gaari maa waanaad aragtiin maalin walba meydkiina ayaan maalin walba xoolihiina la qaadaa wixii gaala soo dhoodhoobtana waa dhammaadeen waa waa maxaan ku idhaahdaa waa gabaabsi waxaad yeeshiin maanta ilaahay u toobad keena ka noqda waxau ahay dembiga iyo fasaadka aad ku jirtaan oo gaalnimada oo laydin falay wax idinka raacahu ma jiraan ilaahay usoo noqda ilaahay asagaa idinku filan dalkaanu asagaa nagu filan qof walba waxay cuntay iyo waxay cabto iyo waxay ku dhaqantay ka hele waxaad yeelayseen gaalada iyo murtadiinta warkooda ka leexda gaalo waxay ku heshiiyeen dalkan soomaaliyeed in la qayqaybiyo soomaaliya waxaa layidhi waa dadka ugu shidada badan oo ugu dhib badan waxaa weeye gobolgobolaan u qaybinaynaa gobol gobolaanan u siinaynaa maaragta gaalada marka ballankaasay gaalo ku socotaa waad ogtihiin hadda etoobiya dhulka soomaaliyeed idigoo sheegan jirta oo aad ogtihiin ay leeyihiin soomaaliya wax la yidhaah ma jiraan dad reer baadiya oo xoolo dhaqataa ayaa jooga dalka annagaa iskale dalkaana annagaa xukunna waa dal maaragtay etoobiya maanta waxaad maqlaysiin ood joogtaan jiilkiina maanta joogow in baddi la siiye waana meesha ugu daran haddii badda la bixiyo baddu waa nagu wareegsantaha baddaas haddou dego waa dhulkii soomaaliyadoo dhan u qaatay marka waxaad yeelaysaan caqli iyo garasho yeesha marka ilaahay waa waa baaqiye waana toobadiinana waa aqbalaahi ilaahay u tooban keena anigu intaasaan idinkula talina waad mahadsan tahay nabadoon cabdikariin muuse casir markaana waxaan su-aashan hordhigayaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga shabeellaha dhexe dagaalo badan oo lagu laayay ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolada dhexe sida shabeellada dhexe galguduud iyo mudug xasan sheekhna wuxuu ciidamada ku qanciyaa inay al-shabaab yar yihiin diyaaradana ay la socdaan sidaasay tahay waxaan aragnaa ciidamo badan oo dowladda federaalk ee lagu laayay furimaha dagaalka marka inay aamineen hadalka xasan sheekh iyagoo waxaas ay dhacayaan maxaa u sababa bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd awalan ilaahay baan u mahad celiyahaa waxdah huma waxaan mahadoo ka gaarta leeyahay idaacadda iclaamka islaamiga ah ee alfurqaan iyagana dadaalka ay mataqaanaa bahda warbaahinta ay ka qayb qaato jihaadka ilaahay dinkiisa lagu difaacaya waxaan leenahay jazaakum allahu khayran allah idinka abaalmariyo adduunya aakhiraba intaas kadib ciidamada xasan gurguurte oo murtadiinta ah oo maalin walba xasan oo barabagandadii beenta u sheego ou leeyahay shabaab waa kala tageen waa kala yaaceen toban cunugaa kiirta qoryaha ka gurubsada geeleydu ha ka aruursato oo maalin walba miidiha uu la taagan yahay maca daalika haddana ilmihii lasoo qaado waana soo qalda maalin walbay la taagan yihiin goobahe indhohora ku arkayaan goob kastoo la tago in la waraayo wax u danqahawna aysan jirin adduunyaya aakhira wax raba aysan jirin nimankaas haddana maalin walba haddana beritu markii dagaal soo qaadan imaahaya horta waa wax qoom indhaha iyo qalbiga iyo hanuunka dhanba laga qaado ilaahay u diiday ilaa qofaan ilaahay hanuuni hanuuni mayso waxa maga ugu wacan waxay yihiin kaliya iyagu wax kale ma ka fikiraan adduunyaya aakhira kama fikiraan waa ciyaalkii ciyaal garaabada la dhihi jiray waa ciyaalkii ciyaal weere la yidhaah si kastaba ha naqatee waa soomaali maga ahaan waanan ugu meesha wa ku baabowhayaan waxaan leeyahay marka dadkaas sababta ay mata maalin walba u imaanayaan ee asbaabta ku qaadaysa aysan ka waantoobaynin waa wax oo mataqaanaa hadaf iyo wax ujeedaa iyo wax caqliya iyo tarbiyad yimid weli hormaysan soo arag waxay un moodaan jaadkaas iyo qayilaadaas iyo lacag beenoo dhalanteedoon la siinayno waliba lafta markay soo gasho bar laga saarahayo aa lagu indhasarcaadiyaa waxayna ku indhahoodayna kumatan ay la socdaan xisaab kale ma jirto caqli kale ma jiro arrinkuna xaq iyo baadilna weligood ay dirirayaan xaquna ma weynaayo dad u dagaalama baadilkuna ma weyna dad u dagaalama maxaa yeelay labaduba inay isku imtixaanadaan ilaahay baa mataqaanaa aa amray waa wax jiraya aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama sidaas darteed ayay dadkaas u socdaan wax talaa iyo wax tabantabaana ma gacanta kuma hayaan waalidoynti dhalana maysan tarbiyaynin maalin walbana waa loo sheegaa waxaan leenahay marka hadday hanuun u ahli yihiin allah tuso laakiin u sheegid la-aan iyo mataqaanaa baraarujin la-aan ma qabaan indhahooday ku arkayaan maca daalika daqiiqada kadib way ka gudbayaan ma ku xasilayso mid kastoo la qabtana wuxuu leeyahay waa laysoo ajaray kii miidiyahu dhiga waa laysoo ajarayaan lasoo ajarmin kuwa kale u sheegaa berina kuwa kala imaanaya laakiin waxaan leeyahay wax tala iyo wax taftafa niman loo ujeedale ma ah xasan gurguurtana hadda lafteedu baddii soo gatay meelaha wuxuu ku sheega homoes maaweeliha waxuu rabaa indhaha inuu iska leexsho cid meeguna ma jirto waa laga warhaya inuu badda asagu laftiisu in etoobiya la siiya asaa ka dambeeyey waataa idaacadaha islaamigu saas nooli sheegayaan dadka wax garta saasay sheegayan waa la ogyahay marka sheekadaanu dadkii waa la dhalan rogay soddon sanaa wax lagu shubtay inaan baahla mujaahidiintu ay baahla yihina loogu sheekeeyey waxaasa marka addagiisina maanta ka dhex socda waa tahay weerarada lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ka soo bilow shabeellada dhexe ilaa mudug ee caad u dambeysay maxaa cashiro ay ka baran karaan arrinkaas wixii laga baran karay waaba laga bartay waad ogeed berigii xasan ou ordaayey ou dagaalka ku dhawaaqayay iclaamihayay ou degmada cadale ou soo dhigayay ciidamada ou dadka ku indhasarcaadihaya oo baraha bulshada uu ku qabsay oo uu soosoo dhigtay waa la xasuustaa kulley ma dheeroon laba sana uun gudahood waayo maantana waa la ogyahay xasan say uga taallo xasan maanta waxay ka joogtaa iyo intii la gaardiyeyso garbihiisa socota waxay ka joogtaa yaa mar dagaalkaa leh yaa maanta sidii hore ku soo celiyay inay ka joogto waa shaki igama jiro wax shakiyu ima jiraan xasan dagaalkan waa ku khasaariyey ma waa ku maalbeeliyey gaaladu ka soo tuugsahaa waa keenaa shabaabaa qaadaha waa jerihaa waa keenaa shabaabaa qaadana marka xasan dhib waa haystaa talyaani oo adduunka ugu liita maanta dhaqaale ahaan xataa wuxuu yahan ognahay siyaasadiis aan la soconno oo daradu ka tuugsahay annaguna waxaan leenaha qulbuux adoo ah imaw waa kaa sii qaadahaynaa xasan marka iyo intay ka daba socotay horta waa fashilmeen waxaa soo helay shacabka indhaha indha ku garadlaha ah oon gadaal wax u fiirsan oon gadaal wax u akhrin maanta dadkii waxay leeyihiin ilaahayow naga dulqaad qoladan ii sheeg dowlad lagu sheegayo wuxuu dowlad ma aha laakiin magaca loo samaysto loogu quruxsaday marka shallayta badanaa jirta waa tahay markan waxaan soo dhoweynayaa nabadoon buuxu ciidamada dowladda federaalk meelaha yar ay ka joogaan meelahaas waxaa ka dilaacay dagaalo qabiila markay yimaadeen marka maxay soo kordhiyeen marka بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala intaa kadib horta waxay soo kordhiyeen ma jiraan oon hoog iyo halaag aan ahayn iyo dhibaato ummadda u timaado amniga sideedaba ilaahay yaa sheega mahu ku jiro oo qaala tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtadun ilaahay meeshaas oo ayaddiisa ka dhiga amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka shareecada ilaahayna ku jirtaa markay yimideen dhibaatada ay keeneen waxay keeneen oon dhibaato ahayn malehana waxaa ka mid a oo adduunka u weyn qof dhiiggeeda la yska daaso bilaa micno daro halka sanaadda muddada ahaoo ay meelaha joogaan sida aadi baalo kale dadka ku dhintay toban kore u dhaafayaan wax lagu dilay na lama yaqaano laba war kadib dadku waa iska dhimanayaan bilaa micno daray ku dhimanayaan waxyaabaha kale ay sameeyeen waxaa ka kaa dhexgalay n shabaab aan la dagaalamayna ahayn maxay dadka u dilayaan marka maadaama dadkaas ay shabaab ahayn ee meeshan ayay ka talinayaan ay haystaan dadku ma ogtahay aqligooda nooc kale iska ah mahane waxa lala diriraayo shabaab ma ah waa muslim waa soomaali xat dilka dadka la dilaayo nidaamka lasoo baray ay ka mid yihiinba dadka la dilaayo hooyooyin maba ahane abooto siddeetan sano jirta ay nimanka ridada ciidankooda ay kubsadeen mogta waa wax laga nyanyaqsado aan qof ruux damiir leh xataa aanan u soo kordhayn meel kastoo waxay ka fureen sidii dukaankii sokorta loo gadaya xashiish iyo jaadka iyo tubaakada iyo sagaarka iyo balaayo dhan iyo qamri lagu gadanayaa dhibaatada keeneen inay kamid yihiin dhibaataan ahayn oon dil ahayn oon fuxshi ahayn oo dhibaataan ahayn maleh dhanka horumarka haddaan ka warramane horumar sideedaba hal habay soo kordhiyeen ma lahan ceel wilaayada islaamiga ibilqoday iyo xarakada waa qodnaay waa tiisi iskuulle furaay iyo moogtahay dugsiyo madarasooyin furaayna waa xireen wax ay soo kordhiyeen horumara amba ceela amba madarasaa amba dugsiya intaba ma lahan waaya marka dhibaatooyinkaas isbiirsaday ay sameeyeen ama ay soo kordhiyeen ciidamada dowladda federaalka waa sidee dareenka dadka ku dhaqan halkaas oo hore usoo arkay maamulka wilaayada islaamiga ee hoostaga xarakada al-shabaab dadku hadda cabaaday ka joogaanoo maogtahay ruuxu haddayna dhicin waxay hayso lama ogo ee ku mahmahaan waa la waranaa saasay leeyihiin oo hadda mogta waxayna soo celi karin maahane waa cadi isku dhiibeen ma garat dhibaatada taagan oo dadku ay u taagan yihiin hadda inay inta qora qaataan inuu iska kicin maahane qof ay wax ay ku falayaan iyo wax ay ka rabaan malahan marka annagu waxaan leenahay ninkii maogtahay barnaamijkaas waa ujeediin aayadii ilaahay sawiraan ku idin sheegaynaa liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina qoftii dhagalhoy maqal qoftii indhaleh ay arag waayay dhibaato iyo hoog iyo balaayo waxaan ahayn laga heli maa sharciga ilaahayna waxa laga helaayo nabad iyo amni iyo istiqraar iyo khayr oo dhan waayay cidda idin roonna waa taqaaniin annagana waa idiin sheegaynaa oo waa shareeca ilaahay iyo kitaabka ilaahay kutaabka ilaahay doorta ay qaata intaasaan idiin sheegaynaa insha allah waayahay dadka ku dhaqan shabeellada dhexmeelaha yar ay ka joogaan dowladda federaalka sida aadan ibaal iyo cali guduud oo kale dadkaas waxaa sheegteen in dhibaato ay ku qabaan dhibaatadaas idinka ma maqasheen oo misle xiriir ma idinla soo sameeyeen sidee ku ogaateen xiriir badan la soo sameeyeen dadko waa dadkeenni waa dadkaan u talaynay waa dadkii aan maamulka iyo moogta odayaasha aan ka ahayn waana lasoo warramaan maalin kastaan isla warranaa waana maaragtay wixii jiro warbixinana waa kala qaadanaa waana ognahay insha allahu tabaaraka watacaala inay dhibka haayo iyo moogtahay dhibaatada haysatana ilaa idinkiis waa laga dulqaadi doonaa biidnillahi tabaraka watacaala waad mahadsan tahay nabadon buuxow halkaasi ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu kaga hadalnay isbeddelada ka dhacay mudug iyo filimkii alkataa'ib ee ka soo saartay dagaalkii caad barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا ومدي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرينا أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين كتائب صوري أسدا تداعوا لحكم الله هبوا ثائرينا